oo inoo suurta gashay inaanu ka wareysano dagaalo laga soo sheegayay gobolka mudug bal guddoomiye soo dhawow marka hore nooga waran waxa dhacay
waxaan dhahay waxaa dagaal baa dhacay dagaalkuna wuxuu ahaa dagaal baa dhacay
haye xaggee lagu dagaalamay
waxaa lagu dagaalamay meelahaas laysaga dhow yahay
oo xaggee ku yaalaan
aniga waxaa weeyaan meel la yidhaha gacana karaagtis
waa gartay yuu u dhexeeya marka eh, dagaalku
wuxuu u dhexeeyey dee labada la galmudug iyo puntland bay kala ahaayeen
waa gartay dagaalkani goormuu dhacay guddoomiye marka
dagaalku wuxuu dhacay danaantu dhacay meeqa saaca
adiga barqadii weeye barqadii ilaa maadaan afar saaci ma laha haye dagaalka marka ma dhinacinaa qaaday mise galmudugtaa soo qaaday
mashaha kale wax qaadaysaan ma joogin anigu waa maqnaayo magaalada waa ka maqnaa waa gartay maxaa khasaare og tahay marka oo oo ka dhashay halkaa
dhinaca galmudug ma aqaan laakiin annaga dhinaca iyaga dhaawac baa jira imisaa dhaawaca dhinaca puntland
lix qof baa dhaawac lix qof
dhowr qof dhowr
oo askara marka tirada ma- ma ma ogaatay ilaa hadda
Ah, tiradu adugu waa waa adugu ilaa dhowr wey afar iyo shan midkood waa gartay bal waxaad iiga warantaa arrintan marar badan bay soo laalaabatay eh, haddaad wax xoga raadisay maxay salka ku haysaa baa la yidhi
adugu salka waxay ku haysaa colaadihii iska jiray iyo inta colaad baa jidhay oo la ganan laayahay ma garata waa gartay
marka colaaddaa la ganan laayahay unbay salka ku haysaa wax kale maaha
waa gartay laakiin meesha lagu dagaalamay waxaa la leeyahay waa dhinaca galmudug oo eh, dhulkoodii baa lagula dagaalamay arrintaas maxaad kala socotaa
yaa kugu yiri waxaas waa waxaad wareysatay kuwa been sheegay
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka uu dhinaca eh, dhaawacyada mooye wax dhimashaa ma jiraan oo dhinaca puntlandta
puntland maya wax dhamashaa laynoo sheegin goobtiina ma tegin anugu
waa gartay arrimahan marar badan bay soo laalaabteen guddoomiye oo intaad gobolka laftirkaagu joogtay heshiisyo kala duwan baa la gaaray xaggee wax ka khaldan yihiin bay kula tahay ma madaxda laftirkooda aan waxaan daacad ka ahayn mise waa dhinaca dadka deegaanka
Een, waxaan waa een, colaad maaragtay markii ee, dad wax ma garataa ama dad xun oo aan nabadda een, ehel u ahayn baa hadba bilaabaya ee dadku colaad ma rabo guud ahaan colaad labada dhinacba ma rabto sida aan anagu uga warqabno
waa gartay xaaladii hadda waa sidee deegaanka haddii aad xog ka hayso caawa
caawa xaaladdu waa iska degan tahay hadda xabad dhacaysaa ma jiro laakiin waxay noqon doonta maada
wax gurmada ama wax kale oo ku saabsan eh, u- dhexdhexaadin ama odayaala oo deegaanka aad u dirteen ma jiraa
Een, waxaa jira een, yani ee, anagu dad aan u dirnay waa jiraan odayaal baan u dirnay waxaan nidhi een, hala joojiyo colaada Een, een, yeenaan inagu dha- isdhagaajin baan ku nidhi anagu
waa gartay
waa ka baaqaaga ugu dambeeya muxuu yahay guddoomiye
baaqayga ugu dambeeya waxaan usoo jeedinayaa labada dhinacba in colaada la damiyo oo xabadda la joojiyo Een, sidii horey aan uga hadalnay wax badanba ee, wiil kuma dhashay waa ku dhintaa baa la yidhi colaadda nina wax kuma keena colaadda hala joojiyo sidii lagu heshiiyey hadda ka horna oo in la damiyo colaadda aanu iyadii aan ku taagnaan
waa ku mahad celinayaa xasan eh, maxamed khaliif guddoomiyaha gobolka mudug ee dowladda puntland oo la hadlayay idaacadda s b c guddoomiya kaaga mahad celinaya waqtigaaga adaa mudan